بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الحديث التاسع والعشرون حديثك سقالي لباتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست قيل وما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه أبو هريرة رضي الله عنه waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu الlahi salى الlaه عalيه وasلم nabiga عalaيه الsalaaة وasalaam wuxuu yidhi xaqu اlmuslimi calى اlmuslimi sit muslimka xaqa uu ku leeyahay muslimka kale waa lix qiila waxaa la yidhi wamaa huna yaa rasuula allah lixdaasi maxay yihiin rasuulka ilaahayo qaala wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idaa laqiitahu haddaad qofka muslimkaa la kulanto fasallim calayhi salaam waidaa dacaaka hadduu kuu yeero faajibhu dacwadiisa iyo yeeriddiisa ajiib waida stansaxaka hadduu kaa nusxi dalbo inaad u khayr miirto hadduu kaa dalbo fansax lahu u khayr miir oo u naseexay waidaa catasa hadduu hindhiso faxamid allaaha alla uu mahdiyo fashammithu u ducay waidaa marida hadduu xanuunsado facudhu booqo waidaa maata hadduu dhinto fattabichu raac oo janaasadiisa ha ka hadhin rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiidkani wuxuu ka hadlayaa xuquuqda muslimiintu ay isku leeyihiin qaybo ka mid a muslimiinta xuquuq badan ay isku leeyihiin qofku hadduu muslim yahay waa walaalka hadduu walaalkaa yahana xuquuqu walaalkaa kugu leeyahay xuquuqdaasi waxay iskugu jiraan xuquuq waajiba iyo xuquuq mustaxabaada oo sunnooyina xadiidkan nebiga calayhi salaatu wasalaam xuquuqdaasi lix ka mida ayuu sheegay xadiidkan xaqa koowaad waxa waaye idaa laqiitahu fasallim calayhi haddii aad walaalka muslimkaa la kulanto salaam salaamtan waa la yaqaana waa salaamtii sharciga ahayd assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum keliyana waa ku gaabsan kartaa waraxmat ullaahi inaad ku dartana way ka fiican tahay wa barakaatuhu ayadana waa meesha ugu fiican inaad saddexdaba isku darto calaa kulli inaad salaamto haddaad la kulanto idaa laqiitahu fasallim calayhi salaamtu fawaa'id badan ayay leedahay fawaa'idda salaamta laga helana waxaa ka mid a waa min asbaabi almaxaba bayna almuslimiin muslimiinta asbaabahay isku jeclaadaan salaamtaa ka mid a qofka haddaad salaamto waa ku weheshanayaa inaa u dhowdahoo dareemayaa xataa hadduu kaa xirxirnaa markaad salaamto waxaad arkaysaa qofka oo isbedelay maxaa soo dhoweeyey oo kuu soo dhoweeyey salaamtu kugu soo dhowaanaya salaamtuna shardi ma aha inaad salaamto qofa taqaano keliya sida dadka qaar hadda ay ku gaar yeeleen markuu hebel oo yaqaano uu ka soo horbaxo ayuu leeyahay assalaamu calaykum qofka kale muslimka markuu garab marayana ma salaamayo waa qalad salaamta waxaa la rabaa sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam calaa man carafta waman lam tacrif labadaba inaad salaamto qof walbo muslima ama garo ama ha garan qof ha taqaan ha ahaado ama yuusan ahaanin qof walbo muslima inaad salaamto nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa tu'minuu xataa taxaabbuu awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum ma rumaynaysaan buu yidhi ilaa aada isjeclaataan yacnii iimaankii waajibka ah iyo kaamilka aha laydinkama helin ilaa aada isjeclaataan markaasuu wuxuu yidhi ma idin tusiyaa arrin haddaad samaysaan aada isjeclaanaysaan salaanta faafiya buui arrinta aan isku jeclaanayna haddaan samayno waa salaamta la faafiyo afshu salaama baynakum dhexdiina salaamta ku baahiya dhexdiinna salaamta ku faafiya sidaasuu leeya nabigu calayh isalaatu wasalaam qofka muslimka ah inaad salaamta ku bilowdo ma waajiba amase waa sunna ibtidaa'u salaam waa sunna salaamta bilaabiddeeda sunno waay walidaalika akharu lculamaa afshu salaama baynakum amarkaas waxay ku ximbaareen inuu yahay amru istixbaab waa sunna in salaamta lagu bilaabo qofka laakiin jawaabta aad salaamtii lagu salaamay aad ka jawaabayso sunno ma ahe waajib waaye يقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هدي ليدن سلام سلام ku salaama buu yidhi salaamtii laydinku salaamay mid ka wanaagsan ama ayadii celiya salaam ka fiican ku salaama ama ayada laf ahaanteeda celiya aw ruduuha waa ayadii laftirkeeda in la celiyo wuxuu ku yidhaha asalaamu calaykum inaad ugu jawaabto wacalaykum assalaam aw ruduuha we laakiin markuu ku yidhi assalaamu calaykum haddaad ugu jawaabto wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa faxayu biaxsana minha waa midii ka fiicnayd waa marka waxa ugu yar ee lagaa rabo waxa waaye ayadii inaad celiso haddaad mid ka fiican aad ku celiso ood u dhammaystirtana waa fadli badan tahay ugu yaraan laakiin waa inaad salaamtii celiso waa waajib raddu salaam waa waajib haddii jamaaco la yahay ee maalan jamaacadaasi qofe uu soo maro qofkaasina uu yidhaahdo assalaamu calaykum uu salaamo kulligoodma waxaa waajiba fardi fardi inay u radiyaan mase qaarkood radintooda way ka kaafinaysaa qaarka kale way ka kaafinaysaa hal qof oo ka mid hadduu radiyo ama laba qof oo ka mid ah inta kale way ka dhacday waajibkii inta kale waajibka waa ka dhacay marka waa xuquuq muslimiintu isku leeyihiin inay isa salaamaan salaamtuna ma aha see layahay iyo maxaa lagu barye ma aha salaamtu waa midda sharciga islaamiga ah waa assalaamu calaykum waraxmatullah taas iswaraysi baa la yidhaha waa wixii ka dambeeya salaamta salaamtuna ma aha gacmahoo la isgeliyo keliya gacmahoo la isgeliyo maxaa loo yaqaanaa musaafaxa la yidhahdaa salaam lama yidhaahdo musaafaxadu sunno waay oo labada qof oo muslimka hadday kulmaan oo isa salaamaan oo isa musaafaxeeyaan axaadiida qaar waxaa ku soo aroortay in ilaahay dembigooda dhaafayo musaafaxada sunno waay in gacmaha la isgeliyo laakiin salaamta musaafaxadu waa kala duwan yihiin salaamta waa salaamta sharciga ah oo qofka lagu salaamayo assalaamu calaykum waraxmat ullah waidaa laqiitahu fasallim calayhi haddii aad la kulanto salaam waa xaqa koowaad waidaa dacaaka hadduu kuu yeero walaalkaa muslimka hadduu kuu yeero faajibhu ajiib dacwadiisa iyo yeeridiisa wuu kuu yeeray macnaha wuu ku martiqaaday martiqaad hadduu kugu yeero waa inaa ajiibto martiqaadkuna labay culammadu u kala qaadaan inuu weliimo yahay iyo inuusan ahayn weliimadu macnaha waa waliimatu cursin waxaa lagugu yeeray aroos way waa xaflad aroos waxa lagugu yeeray oo meherkii ah weliimadaasi arooska in la ajiibo waa waajib ajiibiddu waa waajib haddaadan cudurdaar sharciyood uga baaqanaysa aysan jirin inaad ajiibto waa kugu waajib haddaysan weliimadu weliimatulcursi ahayn oo aroos aysan ahayn jumhuur culamaa waxay leeyihiin ajiibiddu waa mustaxaba waa sunna in la ajiibo sunno waayo haddaysan cursi ahayn aroos haddaysan ahayn oo martiqaadyo kaloo caadiya ay tahay inaad qofka walaalkaa dacwadiisa ka ajiibto sunno waayo haddii yeeridda uu kuu yeero aada ajiibi weyso hadday arrintaasi keenaysa in qalbigiisu wax galaan oo arrintaasi ka jirrado min baabin owlaa way sii adagtaa markaa ajiibidda maxaa yeelay markii lagu leeyahay hadduu kuu yeero ajiib faa'iidada ku jirta ee danta laga leeyahay waa maxay waa in qalbiga walaalka la ilaaliyo qofka walaalka ee muslimka ay kuu yeeray ee jeclaystay inuu ku marti qaado oo gurigiisa aad ugu tagto haddaad ajiibi weyso waxaa suuragala in xiqdi meesha yimaad waxaa suuragal in qalbigiisa wax galaan oo dhaawacmo waxyaaba badanaa muxtamala haddii marka cudurdaar aad leedahan waa inaad cudurdaarkaaga u sheegto ood qanciso haddii kale inaad ajiibto oo aad ka yeesho waidaa dacaaka faajibhu hadduu ku yeero ajiib midda arooska ayadu ijaabadeedu waa waajib haddii meeshaasi uusan ka jirin munkaraad laakiin meesha lagugu yeerayo haddii munkaraad ay ka jiraan waxyaabaan sharciga waafaqsanayn munkaraadkaasina adiga aadan zuuli karin oo aan lagaa yeelaynin zuulinta munkaraadkaasi ma bannaano inaad ajiibto marka ama aad xaadirto wاladiina laa yashhaduuna الzuura waidaa maruu biاllagwi maruu kiraama mu'miniinta ma aha kuwa xaadira meelaha zuurka iyo munkaraadka ay ka jiraan ma bannaan inaad xaadirto laakiin haddaan wax munkara ka jirin cudurdaar kale iyo mashaqo kale iyo culays kale ay kugu haysana aysan jirin asalka waa ijaabo waay waa inaad ajiibta waay waa min xaqi اlmuslimi cala اlmuslim waidaa dacaaka faajibhu hadduu kuu yeero ajiib aqbal yeeritaankaas waida stansaxaka hadduu kaa dalbo nasiixa iyo nusxi hadduu kaa dalbo siinka iyo ta'du talabay tusinayaan ay idaa alaba minka nasiixa hadduu nasiixo kaa dalbo oo ku yidhahdo ila tali ii naseexay fansax lah u naseexay waa min xaqi lmuslim cala lmuslim arrimuu kaala tashaday wuxuu kaa dalbay inaad arrimo uga naseexayso u naseexay u naseexay macnaheedu u khayr miru qofka hadduu kula tashado oo ku yidhahdo arrintaasi igala tali iiga naseexay waa ku aaminay qofka mustashaarka waa mu'taman waa mid la aaminay waay maaha inaad khaa'in noqoto marka waa inaad qofkaas ugu naseexayso wixii khayr ugu jiro ood aaminsantahay inay khayr iyo wanaag u yihiin haddii aad wax ka kala reebato oo meel aad og tahay inay dhibaata ugu jirta aad tidhaahdo way fiican tahay ama waa khayr iyo wanaag khaa'inaad tahay qofkaasi waad khiyaantay qof dembiilaanaad tahay ilaahay agtiis subxaana wa tacaala xaqi qofkan muslimkaa uu kugu lahaana maadan gudan xaqi walaalnimada ee kaala dhexeeya qofkan umaadan gudin maxaa yeele xaquu kugu lahaa waxay ahayd hadduu kula tashaday ama uu kaa dalbay nasiixa inaad u khayr miirto waxaa adiga naftaada la jecesha inaad la jeclaato waxa aad kula talinaysana waa inay noqdaan waxa adigu samayn lahayd oo adiga maanta haddii aad u banbaxdo waxaad ku dhaqaaqi lahayd ay yihiin laakiin haddii adiga naftaada aad la jeclayn asigana aad la jeclaato naasix ma tihi waa min xaqi lmuslimi cala lmuslim hadduu ku yidha waxaas iiga naseexay arrintaasaa i haysatee ka waran sida ugu wanaagsan u khayr badan qofkaas inaad kula taliso waida stansaxaka fansax lah hadduu nusxi kaa dalbo u naseexay u khayr miir nusxiga uu kaa dalbaayo wuxuu doonaha yani wax kastaa ku saabsanaada hadday tahay waxbarasho oo meeluu wax ka baranayo ou tale kaa weydiiyo ama waxbarashadii hadduu ku guda jiro laakiin funuuntii cilmigaahi fanni ka mida ama funuunta qaar ka mida uu ku yidha waa ku wareera ee midkeen hormariya kee ii fiican mar walba midkaad is leedahay waa u nafci badan yahay waa u faa'iido badan yahay inaad kula taliso waa xagga waxbarashada xagga mucaamalaadka haddii masalan beec wax ku saabsan oo ku yidhaahdo ama ganacsi ninka hebela adaa iga aqoon badan waxaan rabaa inaan la shirkoobo oo wax ku darsado igala tali hebelna waxaa laga yaaba inuu saaxiibkaa yahay laakiin dhaliilaad ku ogtah inuusan ammaanada ku fiicnayn ayaad ku og tahay maalan inaad tidhahdi maadaama uu saaxiibkee yahay adu ammaantood tidhahda maasha allah hebel akhyaar waa dhaliishaadna aad ku ogto adiga aadan wax u dhiiba lahayn khaa inaad tahay markaas qofkaas waa khiyaanta waa inaad tidhahda kugula tali maayo hebel waa saaxiibkay laakiin maadaama aad nusxi iga dalabtay dhankaas kuma fiicna ammaanada kuma fiicna waa dabeecad xun yahay hadduu dabeecad xun yahay inaad tahay xagga dabeecadda uu ku liitaa jaanibka uu ku liito inaad u sheegto oo tira jaanibkaasaa cilla uga jirta anigu kugula talin maayo haddaad dee diidayso inaad faahfaahisan inaad ku gaabsato inaad tirahdo kugula talin maayo anigu ma arka inaa hebel la shirkooda ama masalan wuxuu kaala tashaday hebel inaan la xidhiidaan rabaa xidhiidka waa la iska fiiriyaa qofka aad la xidhiidayso siduu yahay hebel inaan la xidhiidaan rabaa inaan gabar ka doontaan rabaa igala tali wixii cillooyin ood ku ogtaa waa u sheegaysaa haddaad markaa adiga naftaada naf ahaantaada aadan u dooni lahayn ha u nisbaynin kayrka ama kayrkaa ha kula talinin waida stansaxaka fansax lah hadduu qofku nusxi kula soo raadsado ogow mowqif adagaa taaganta meeshaanoo kalena wax mujaamalo lama rabo iyo qofka inaad khiyaanto iyo inaan waxaan jirin aad u sheegto wixii ilaahay kula ogyaha waa inaad u sheegto adugu khayr meerto sooxan noqon mayso arrintaasi sooxan noqon mayso maalan haddii hebel aan idhaahdo hebel ammaanada kuma fiicna sooxan noqon mayso xantuna soo xaaraan ma ahayn maya midaanoo kale xalaal waay midaanoo kale waa sharci qofka hadduu nusxi kaa dalbo inaad wixii aad og tahay qofkaasi aad ka sheegto waa waxyaabihii sharcigu soo reebay ee bannaanaa ayay ka mid tahay waidaa catasa hadduu hindhiso faxamid allaaha alla uu mahdiyo fashamidhu u duceey tashmiidku waa duco waay waa inaad tidhaahdid yarxamuka allah laakiin laba arrin markii laga helo waay goorkaad yarxamuka allaahu leedahay waa laba arrin markii la helo inuu hindhisay iyo inuu alxamdu lilaah yidhi hadduu hindhiso laakiin alxamdu lilaahi uusan dhihin yarxamukallah ma dhehayse yarxamukallah waxay ka dambaysaa markuu asiga alxamdu lilah yidhaah waa hindhisay waa sugaysaa u jawaabi mayso waa sugaysaa hadduu ilaahay ku mahdi waayo u ducay mayse oo yarxamukallah dhihi mayse hadduu markuu hindhiso laakiin uu yidhahdo alxamdu lilaah markaa kadib maxaa lagaa rabaa inaad tidhaahdo yarxamuka allah tashmiit lcaaisna waa waajib qofka hadduu hindhiso ee alxamdu lilah uu yidhahdo od maqasho inaad u ducayso yarxamuka allahu aad tidhaahdo waa waajib sunno ma aha waxay ka mid tahay xuquuqda waajibka ah inaad yarxamuka allah tiraahdo waidaa marida facudhu hadduu jirado soo booqo ciyaadat lmardaa fadli badanay leedahay fadli badanna way leedahay waxayna tusinaysaa ama qofka jiran oo u arkaya in la danaynayo walaalihiina ay ka warqabaan xanuunka hayana ay la qaybsanayaan oy ka xun yihiin intaasina asiga niyaddhis bay u tahay walidaalika qofka hadduu jiran yahay oo lasoo booqdo muddadaas ama wakhtigaas dadka soo booqda ay la joogaan wahelow dareemaya waa waxyaabaha sharcigu u sharciyey ziyaaratu ciyaadat lmarda ciyaadat lmarda xukunkeedu waa maxay jumhuur ulculamaa waxay leeyihin waa sunna culamada qaarna waxay leeyihin waa waajib bacd ulculamaa waxay ku tageen inay waajib tahay qofka jiran in lasoo booqdo waidaa marida facudhu booqashadaasi wuxuu kaloo ka faa'iidayaa oo loo baahan yahay qofka jiran haddaad soo booqato in aad wixii ilaahay ku baray oo qur'aanka kariimka ka mid ah iyo adkaarta ducada ah inaad ugu ducayso inaad walaalkaa wax anfacdo nafcigana waxaa ka mid ah inaad u ducayso iyo inaad qur-aan ku aqhriso booqashada fawaa'ideeday ka mid tahay oo markaa qofka soo booqato inaadan ku gaabsan keliya inaad tidhaahda sidee tahay laakiin aad u ducayso adkaarna aad ku akhriso man istaaaca an yanfaca akhaahu falyafcal sidaasuu yihi nabiga alai salatu wasalaam qofkii awoodo walaalkii inuu wax taro ha sameeyo wuxuu tari karaa ha u sameeyo waxaa tari karta inaad u qabato inaad u ducayso inaad qur-aan saarto inaad adkaartii ku akhriso ducada ahayd wixii aad ku tari karto inaad ku tarto inaad talooyin siiso haddii maalan aad tajribo iyo aqoon hore u leedahay xanuunka haya iyo waxyaabaha daawada u ah inaad u dardaaranto haddii maalan qofkaasi uu ku jiro fii marad ilmowt ama xanuunka iyo xanuun daran oo lisleeyahay qofkaan waxaa suuragal inuu ku dhinto inaad xasuusido inuu ilaahay u toobad keeno subxaana wa tacaala inaad waaniso waxyaaba fara badan oo manaafica ayaad u geli kartaa qofka mariidka haddii lasoo booqdo waidaa marida facudhu hadduu jirado soo booqo waxayna ka mid tahay meelaha in badan aan ka dilannahay ciyaadat lmarda dadka jiranoo lasoo booqdo maba laystababa inta badan maxaaba soo booqanaysaa qofka waxaaba laga yaaba inaadan tabin inuu maqan yahay in kale markaad maalmo kadib aragta waxa laga inaad tira ma safarto qofkaa ma safarina miskiinka waa jirana bil kadib ama laba bil kadib ay waxaa suuragala qofka inaad aragto asigoo maaragtay markaa xanuun ka soo kacay waxaana adagba ogaanshaha la ogaanayo qofka inuu jiran yahay maalin dhoweeda xamar waxaan ku arkay nin aan muddo isnaqiinay laakiin mar hore iigu dambaysay oo labada lugood ka jaban birana ku boodaya ninkan waxay ugu dambaysa asoo fiyooba caafimaad qabeen ma maqal aragtidaasaa iigu horraysay xataa inay wax gaareen qaraxyo meel ka dhacaya mid ka mida ayuu asoo garab marayo labada lugood labadiiba waa waa jabeen isbitaalou galay dibaddaa loo qaaday muddo bilaahuu maqnaa intaasoo dhan maanan maqal ninkii wajihiisa oo biro ku hitinaya umbaan la kulmay si faja ah war maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi ma maqal miyaa qaraxi qarax fulaan aha oo laga joogo shan bilood lix bilood ayaa wuxuu yidhi labada lugood waa jabeen waa waa ka naxay waxaan kaloo la yaaba ogaansho la'aanta weliba ninkaasi rag badan oo saaxiibala ah ayaa mararka qaarna isoo waca mararka qaar merkis ka yimaada hal marna xataa maysan dhihin ninkii hebel ahaa waa jiran yahay ama waxbaa gaar iska warqab la'aantu marka dadku aaday u badan tahay taqsiirkeenna allaha noo dhaafo waidaa marida facudhu hadduu jirrado soo booqo waidaa maata hadduu dhintona fattabichu raac min xaqi lmuslim cala lmuslim hadduu dhinto fattabichu raac maxaad raacaysaa waa janaasadii ayadana meelaha aan la iska warqabinay ka mid taha nin baa ayaan wuxuu ugu yidhi hadda ka hor muddo laga joogo nin aan isnaqiinay ayaan is aragnay buu yidhi markaasaan idhi aabba ka waran markaasuu yidhi sanad ka horuu dhintay aabbaha waa yaqiinay ehelka dhan wuu yaqiin laakiin maba maqalba geeridiisa xataa mausan maqal muxuu raacaa marka sanad ka horuu dhintay mana oga yacni iska warqab la'aantu waa zaa'id markiska keliya ma aha markiska xoogaa arrintaasna waa ku horreeya iska warqab la'aanta waa ku horreeya laakiin meelo badanna waa ka jirtaa annaga laakiin maadaama aan nahay dalabatulcilmi arrintaasi in wax layska ogeysiiyo waa muhiim dadka og laftirkooda oo maalan qof jiran og laakiin aan sheegayn ee ayaga keligood inta si hoose usoo booqdaan iska soo noqonaya eedda qeybay ku leeyihiin in la is ogeysiiyo la yaraho ninkii hebel ah waa jiran yahay ama qof hebel waa jiran yahay oo dadka walaalihii la ogeysiiyo si ay usoo booqdaan booqashadaasina nafci badana ugu jira fawaa'id badan uu ka helayaa qur-aansaar bay u tahay duca cala alaqal wuxuu ka faa'iidaysanaya inay u duceeyaan in la yidhahdo nasal allah an yashfiyaka allaha ku caafiyo in ilaahay u aqbalaa suuragala oo ilaahay caafiyo subxaana wa tacaala marka arrimahaas oo kale lama qariyo lama qarsado dhex macnaha dadka dhexdooda waidaa marida facudhu waidaa maata hadduu dhintana fattabichu raac rawaahu muslim can abi muusa alashcari radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal slam idaa marida alcabdu addoonka hadduu jirrado aw saafara ama uu safro kutiba lahu waxaa loo qoraa maa kaana yacmalu wuxuu samayn jiray saxiixan muqiiman wuxuu samayn jiray asigoo caafimaad qaba oo neg oo deegaankiisii jooga rawahu lbukhaari imam lbukhaari ayaa wariyey xadiidkan fadli fara badan ayaa ku jira fadligaasina dad walba uma sugnee waxaa helaya ciddii marka hore acmaasha saalixada ku dadaali jirta addoonka hadduu jirrado ama uu safro qofka markuu jiran yahay daacaad iyo acmaal saalixa ah ou hore u samayn jiray ayuu awoodi kari weynayaa inuu sameeyo hadduu safrona waa la mid oo safarku waa qicatun min alcadaab waa qayb cadaabka ka mid a safarku daal fara badan iyo dhib badan uu leeyahay addoonka hadduu jirrado marka oo jirro darteed uu la awoodi waayo acmaal saalixa ee hore uu qaban jiray ama uu safro safarka dartii acmaal saalixa uga tago kutiba lahu maa kaana yacmalu saxiixan muqiima waxaa loo qorayaa oo ajarkeeda u socdaa wixii uu samayn jiray markuu caafimaadka qabay iyo markii uusan safarka ahayn acmaashii saalixada uu samayn jiray waa u socotaa ajarkeeda waa loo qorayaa hadda hadda ma samaynayo waa ka jiran yahay laakiin waa u socdaa maalan qofkaanu waa jiran yahay markuu caafimaadka qabay wuxuu ku dadaali jiray sunnooyinka iyo tatawucaadka soomka tatawuca iyo salaada tatawuca labadaba kadib waa jirrado iyo tatawucaadkii buu awoodi kari waayo maxaa u socda ajarkii soomka taawuca waa u socdaa ka go'i maayo salaadii taawuca ahayd ajarkeeda waa u socdaa laga go'i maayo muddadaas uu jiran yahay wixii camale hore uu qaban jiray ajarkeeda waa u socdaa hadduu musaafir yahana waa sidaas oo kale laakiin mid markii hore uu caafimaadka qabay ama int marka hore uusan musaafirka ahaynba aan ku dadaali jirin acmaasha saalixada hadduu jirada maxaa loo qorayaa kaasi kaasi waxba loo qori maayo wax wax loo qoraayo waa qofka markuu caafimaadka qabay iyo mar intuusan safrin ka hor ku dadaali jiray acmaasha saalixada kutiba lahu ma kana yacmalu صaxiixan muqiiman rawahu lbukhaariyu imam albukhaari ayaa wariyey alxadiiث alxaadi waثalaaثuun xadiidka soddon iyo koowaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala اllah alay slam asricuu biاljanaazati fain taku saalixatan fakhayrun tuqadimuunaha ilay wain taku hayra dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum nabigu alay slat slam wuxuu yidhi janaazada la degdega asricuu biljanaaza janaazada halala degdego fain taku saalixatan hadday janaazadaasu tahay mid saalixaho wanaagsan fakhayrun tuqadimuunaha ilayhi khayr baad u hormarinaysaan wain taku hayra dalika haddaysan saalixad ahayn oo meydkaasi uu yahay mid xun fasharun shar ayaa tadacuunahu waxaad ka dhigaysaan can riqaabikum qoorihiin qoorihiinaad shar ka dejinaysaane mar walba janaasada ha la dedejiyo alisraac biljanaasa ayuu nebigu boorinayaa sala allah alay slam in janaasada la dedejiyo janaasada ha la dedejiyo waxaa soo gelaya diyaarinteeda ha la dedejiyo diyaarintii janaasada ha la dedejiyo dhaqitaankii waxaa kaloo soo gelaya bay yidhahan culummada in la dedejiyo dayntii lagu lahaa meydka in la bixiyo maxaa yeelay nafsu lmu'min waa mucallaqatun bidayni deyntu kaa hari mayso mar walba oo kugu taagantaah marka deynta haddii markaas la sii karana in la siiyo haddaan la sii karina ciddii markaa damiin noqonaysa inay la wareegto deyntii lagu lahaa meydkan dadka eheladiisa ahaa ee damaano qaaday inay yidhahdaan annagaa la wareegno wixii dayna meydkan lagu lahaa ayagana ay la ballamaan dadkii deymaha lahaa waxaa israaca ka mida qabriga in la dedejiyo qodaalkiisa waxaa ka mid a kafantii diyaarinteeda in la dedejiyo meydka dhaqitaankiisa la dedejiyo waxyaabahaasoo dhan asricuu biljanaazay soo gelayaan dedejiya janaazada waxaa jira xaalaad culammadu ka soo reebeen oo janaazada in la dedejiyo laga fiican yahay asalka waa in la dedejiyo laakiin xaaladaa laga soo reebaa xaaladahaasi waxaa ka mid ah haddii meydkan ehelkiisii iyo dadkii ugu dhowaa qofkan meyidka ah ay maqan yihiin oo ay soo socdaan maalan meel fog ma jiraan way soo gaari karaan intaana meydka la aas waa in lala sugo hadday yidhahdahan lalala sugo in ayagii lala sugo imaanshahoodii waxaa kaloo ku baxaya haddaan meydka dedejinno janaaso badan heli maayo laakiin haddii wax yar loo kaadiyo waxaa suuragala dad fara badan inay ku tukadaan oo janaaso badan helo labada midee u maslaxo badan qofka meydka ah laa shaka waxaa u maslaxo badan in dad badan ay ku tukadaan haddii dad badan ku tukadaan waxaa laga yaabaa dadkaasi badan inay ku jiraan afartankii nebigu sheegay laa yushrikuuna billaahi shay-a oo loogu shafeecayay qofka meyidka mar walboo janaasadu ay badato waxaa badanaya dadka u ducaynaya meydka mar walboo dadka u ducaynaya meydka ay bataanna waxay u dhowdahay in ilaahay subxaana wa tacaala in badanoo dadkaa ka mid uu ka ajiibo ducada oo ay ku jiraan dad badan oo saalixiina oo ducadooda ilaahay aqbalayo janaasadana sideedaba shafaaco waay waa duco qofka mayidkaa loo ducaynayo ilaahay looga ergaynayo subxaana wa tacaala in loo badiyo marka oo lala sugo intii dad badan ay soo xaadirayaan ama lala la geeyo meel laisleeyahay jamaaco fara badan ayuu ku helayaa qofkan mayidkaa janaasadiisa intii marka la sugayo ama lala raadinayo dib u dhaca imaan kara waxay yidhahdeen culamadu waxyaabaha israaca laga soo reebayo ayay ka mid tahay asalka laakiin waa in meydka la dedejiyo asricuu biljanaaza rasuulku waa cileeyey sal ly slam wuxuu leeyahay qofkan meyidkaa sidaan hadduu qof wanaagsan yahay khayraad u hormarinaysaa axaadiidan waxaa ku soo aroortay qofka mu'minka ah markii nafta laga qaado ee barwaaqada iyo alla agtii waxa u yaaleen naciimo iyo wanaaga ou arko waxay naftiisu leedahay qadimuunii qadimuunii waray hormariya ha lay dedejiyo ayadaa dalbanaysa ilaan qabrigia waxaa uga horeeya naciimu lqabri barwaaqadii qabriga marka waxay leedahay qadimuunii qadimuunii haddii meydkani uu yahay mid xun oo shar badan meydku hadduu yahay mid shar badan fasharun tadacuunahu can riqaabikum shar aad qoorti qoorihiinna ka dhigaysaan garabka waxaa idiin saaran waa shar ee sharta iska dhiga qofka xun asiga markuu arko waxaa alla agtii u yaallo ciqaab iyo cadaaba wuxuu leeyahay yaa weylahaa ayna tadhabuuna biha war xaggeed la aadaysaan nafteeda xaggeen la ii wadaa buu leeyahay illa wuxuu ogyahay cadaabulqabri in loo wado ciyaadan billaah marka ma ogola in la hormariyo laakiin nebiga alai slat slam wuxuu leeyahy sharta iska fogeeya adinku sharta ka dhiga qoorihiinna mar walba dadejiya meydka mar walba meydka hala dadejiyo muttafaqun calayhi wallahu aclamu sala allahu calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin